إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta toogasho ku dilay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee qaabilsan la dagaalanka astaamaha diinta sida indhashareerka inka badan lix askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaad ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ku dhex maray gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisin ay askarta dowladda federaalk ah ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa si cad u qiray in muqdisho uusan ka jirin wax amni ah mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa quus ka muujiyey jabka iyo fashilka dowladda federaalk kasoo gaaray dagaalada ay ku qaaday deegaanada walaayaadka islaamiga ah brofesor ka soo shaqeeyey xafiiskii cabdiqaasim madaxweynihii dowladdii carta ayaa shaaca ka qaaday inuu fashilmay dagaalkii uu xasan sheekh ku qaaday gobolada dhexe halkaas oo ay weli ku xoogan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inka badan laba boqol oo qoys ayaa ka faa'iideystay howlo gurmad ah oo laga sameeyey degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka mid ka mid a murashaxiinta madaxweyne ee maamulka puntland ayaa lagu weeraray magaalada garowe kaasoo la doonayay in la khaarijiyo guddiga fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmad kala duwan hor la gaarsiiyey in ka badan labaatan deegaan oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka reer galbeedka ayaa weli baadigoobaya markab laga afduubay xeebaha soomaaliya etoobiya ayaa bilowday inay dhagaxaanta macadinta ah ka ururiso dhulka soomaaliyeed iyadoo gaadiid xamuul ah ku raraysa آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intii aad soo maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warka haddana iyagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta toogasho ku dilay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee qaabilsan la dagaalanka astaamaha diinta sida indhoshareerka waxaa ka waramaya maxamed ciise ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta duleedka muqdisho ku dilay mar qura laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo soo diyaariyey inay haweenka ka qaadaan indhashareerka raggana ka xayuubiyaan cimaamadaha howlgalkan ayaa barqadii maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo tabeelaha sheekh ibraahim oo u dhow ex control afgooyey askarta oo halkaasi u taagnaa gaadiidka ka baxa muqdisho iyo kuwa soo gelaya ayaa ka hor inta aan la dilin dhowr haween ah ka qaaday niqaabka iyagoona jawaano ku gurtay goobjoogayaal magacooda u qariyey sababo ammaan awgood ayaa warbaahinta u sheegay in mar qura ay ka war heleen dhawaqa xabado dhacaya iyo labada askari oo dhulka dhacday ciidamadii howlgalkan fuliyey ayaa mid ka mid ah askarta horey ugu sii qaatay qorigii uu ku hubaysnaa oo noociisu yahay a k sidoo kale inta aan wararka dhacdadan ku guda jirnay ayaa waxaa warqabadka idaacadda alfurqaan kusoo kordhay khabar kale oo sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howlgal ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada howlwadaag kaasoo ay la beegsadeen ciidanka loosoo tababaray la dagaalanka xijaabka howlgalkan oo ka dhacay degmada howlwadaag ayaa ahaa qarax si gaar ah loogu beegsaday ciidamadan waxaana lasoo warinayaa khasaare kala duwan inkastoo xogta iyo faahfaahinta ay dib ka soo bixi doonto waa howlgalkii saddexaad oo lagu beegsanayo ciidamada dowladda federaalk ee qaabilsan la dagaalanka xijaabka howlgalkii kan ka horreeyey waxa uu ka dhacay suuqa bakaaraha kaasoo loo adeegsaday qarax waxaana dhimashayo dhaawac ku noqday tiro askar ah walow aynay saxaafaddu helin cadadooda rasmiga ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowaan war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay si gaar ah u beegsan doonto ciidamada dowladda federaalka ee loo soo diyaariyey la dagaalanka astaamaha diinta islaamka sida xijaabka sidoo kalena beegsan doonto saraakiisha iyo hay-adaha ku lugta leh mashruucan oo ay ku tilmaamtay mid ashahaadulo diriirnimo ah in ka badan lix askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaad ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ku dhex maray gobolka shabeellaha dhexe maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya sida ay tilmaamayaan wararka laga helayo gobolka shabeellada dhexe ugu yaraan toddoba askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaad saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray duuleedka deegaanka cadcadey ee hoostaga degmada ruunirgood iska horimaadka ayaa sida la sheegay ka dhashay kala shaki soo kala dhex galay ciidamada halkaasi ku diriray taas oo keentay in laba garab ay u kala baxaan islamarkaana uu dhex maro dagaal in muddo ah socday ugu yaraan laba askari ayaa ku naf waayey israsaasaynta kuwaas oo miid koda looga tegay goobihii lagu dagaalamay sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ka dhowaa halkii uu dagaalkani ka dhacay sidoo kale waxaa iska horimaadkan ku dhaawacmay shan askari oo kale kuwaas oo qaba dhaawacyo garaab ah waxaana wararku intaasi ku darayaan in ciidankan dagaalamay ay ahaayeen kuwa fircad ka ahaa furumaha dagaalka ay ku hardamayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka warbixinaya dagaalka u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka iyo khasaaraha kala gaaray ciyariyaha dhexdooda ka diriray waxay dhaawaca hadda saddex abucamalaa lay sheegay dhaawaca geerida labaa lay sheegay ayagaa dirireen murtalaho saa ka diriray hubka waa maqlayn anunku markuu saaka dhacayay si aada hubku adee labaatan iyo shan daqiiqo hub ku socoyey marka kuwa hadda shalay ku dhaawacmay oo xalay iska habjaqaayo oo gacnaha diigu ka da-ayana waxaa laga sheegay meel caskari meel layraa iyagana laga sheegay ma ahan markii ugu horreysa oo ay sidan oo kale u wada dagaalamaan askar ka tirsan dowladda federaalka oo marar fara badan ayaa dagaalla nuucan oo kale ah waxay dhex mareen ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka dagaaladaas oo sababay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisan ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa warar dheeraada laga helayaa weerar habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ah ku lahaayeen deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho weerarkaasi wuxuu imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda mujaahidiinta ay kusii kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan shisheeyaha waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa si cad u qiray in muqdisho uusan ka jirin wax amni ah maxamed ciise ayaa faahfaahinaya maamulka gobolka banaadir munaasabad uu samaystay ayaa waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka kaasoo si cad u sheegay in muqdisho uusan ka jirin wax amni ah wuxuu u sababeeyey xamse cabdi barre in ay socdaan weli howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameynayaan caasimada magaalada muqdisho wuxuu tusaale usoo qaatay dilkii dhowaan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada muqdisho ugu geysteen xildhibaan hore ibraahim saalax isagoona sheegay in wax amni ah aysan gacantooda ku jirin waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi haddan waxaan waxaan wacay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir waxaan ku yidhi sheekh ibraahim saalax dayfullah dadkii dilay ma la haya maya weli lama hayo soo weli ma socota marka weli way socotaa laakiin ilaa taa laga soo gebagabaynaya wax alla waxaad haysaan ma jiro waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro waana runtii way xanuun badan tahay runtii aad bay u xanuun badan tahay yani qofkii waa la dilay kii dilayna away lama hayo waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa berigaas waxaan rabnaa amnigu haddii isbedel uu ku dhacay oo saxi waa in qisadaasi isbedesho hadday taasi socoto weli wax isbedelay ma leh
hadalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalk ay ku fashilantay amniga magaalada muqdisho mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa quus ka muujiyey jabka iyo fashilka dowladda federaalka kasoo gaaray dagaalada ay ku qaaday deegaanada wilaayaadka islaamiga ah cabdifataax faarax ayaa inoo haya qodobkan tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay ciidamada dowladda federaalka ku jabeen dagaalada gobolada dhexe xasan sheekhna kasoo guuray magaalada dhuusamareeb waxa ise soo tarayay mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee muujinayay niyad jabka ay ka qaadeen natiijada dagaalka mas-uuliyiin arrintan ka hadlay ayaa sheegay in askartooda aysan awood u lahayn inay ku sugnaadaan goobaha la geeyey islamarkaana ay haysato istaraatiijiyad xumi iyo khibriyad yari dagaal waxay sheegeen in dowladda federaalka ay taageero ka haysan bulshada ku dhaqan deegaanada ay joogto halka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay taageero ka helayso dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah cabdirasaaq axmed maxamed jindi oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale maxamed mukhtaar ibraahim oo soo noqday wasiirka batroolka ee dowladda federaalka iyo nuur sheekh cusmaan ayaa ka mid a mas-uuliyiinta ay qayladhaanta ka soo yeertay waana kuwan qaarkood oo ka waramaya arrinkaas
mar haddayba iyagii joogaan oo calankii mid waa meel uga mudan yahay dee dowladda horumar bay samaysay inaan nahno wax natiijaa noo soo keeni mayso degmaa la tegey haddana waa waxaan isfilaynay hal sano gudahood in lagu soo gebagabeeyey hirshabeelle iyo galmudug ciidankii dowladda oo dhan waa la isugu geeyey waa la ogyahay dagaalku inuu dhimasho leeyahay dhaawac leeyahay dhaqaale leeyahay dhib badan laga marayo waa la ogyahay xarriyadu waa dhaliil jirta waa dhaliisha dhabta oon taaban karno musoobnu noqotay waa nin mar iyo laba saddex aan ahayn tulooyin badana laga bixiyey marka waxaa is leeyahay farsamada xagga taagtiga dagaalka ay ciidamada moogaanka ee saraakiishu ay wadaan halkaas qalad weyn baa ka muuqanaya soo noqnoqoshada al-shabaab ay kusoo noqonayaan waa dad kula nool oo habeenkiina maalinkina si u nool habeenkiina si u nool marka kaama dhammaan karaan oo mar walba agahaday ka muuqanayna waa ilma dhowrto sidoo kale ayagoo sii hadlaya ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa qabashadii la qabtay ceelbool waxay guul weyn feestooyin badan baa dhacay aad baa loo riyaaqay dad badan baa ka hadlay laakiin nasiib daro dibagurashadii dambe waxay keentay xoogaha maaragtay dismoral bay keentay sida muuqatana ceelbuur lagama helin dadkii macawseyda lagama helin dowladda markay meesha qabatayna haddaanama dadkii diyaar u ahayn amaba ay yaacaan oo meesha ka yaacaan dowladdu ma joogi karto markaan waxaan isleeyahay cilladda ugu weyn waxay tahay gelista hore oo la qabanaya noqotaa iyo meesha in lagu nagaada noqotaaba wax welibana waxay ku xidhan tahay dadkaas inay ku qancaan runtii dowladda ama macnaha dowlad goboleedyada hirshabelle iyo galmudug markaad ka bilowdo balcad ood hobyo aad ku geyso oo aad gaalkacyo tagto oo aad feerfeer tagto dhulka laga hadlayo waa dhul qiyaastii laba kun oo kilomitr iswareeg ah in la xoreeyaa nooca dagaaladan ma aha dagaalo lagu xallin karo asbuuc iyo sanad iyo waxas maaha nooca dagaaladan waa wakti dheer ayuu qaadanaya sababtoo fikirkii ayuu galay dhaqankii u galay deegaankii u galay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sheegay inay ku jabeen dagaalada gobolada dhexe xilli ay warqad cabashaa u direen qaramada midoobay weliba waxaa warqadaasi si gaara loogu xusay dagaalkii coosweyne brofesor ka soo shaqeeyay xafiiskii cabdiqaasim madaxweynihii dowladdii carta ayaa ashaaca ka qaaday inuu fashilmay dagaalkii waxaase sheekh ku qaaday gobolada dhexe halkaas way weli ku xoogan yihiin ciidanka xarakatu shabaab almujaahidiin haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya rofeor axmed weheliye oo kasoo mid ahaa dowladii cabdiqaasim gaar ahaan xafiiskii madaxweynaha ayaa ka hadlay dagaalka u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dhinacyada huwanta ah ee ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka marka hore wuxuu muujiyey inuu jiro fashil dhanka ciidanka ah isagoo u sababeeyey khibrad yari haddii aan meeshii qalabkii oolino ninka kaasoo hor jeedaya adigu aada isku wada mid tihiin amaba uu kaa tababar fiican yahay amaba uu kaa qalab badan yahay si aada natiijo uga gaartahay waa masalo dhib badan waay meesha aan ka haysta waxa weeyaan saraakiisha wax hogaaminayda ama dagaalka qorshaynayda iyo maxaanku yidhaha askarta dagaalka gelayda lama kala yaqaano sidoo kale wuxuu dhaliilay waxaa loo yaqaano ugu sawirta tusaale ahaan markii madaxweynaha dowladda federaalka iyo xildhibaanadu ay xiranayeen lebiska tuutaha iskuna soo sawireen meelaha ay dhirtu ka baxayso qodobka kale oo asagana aan dhaliilo waxa weeye madax badan oo ka mida dowladda oo ayaguna inta soo qaateen tuutayaal goobihii dagaalka iyo ciidamada taagnaa oo weligoodna rag aan weligoodna meel xabad lagu ridayaba aan tegin marka kaasuna taswiir xumuu bixinayo qofkan inuusan dagaal waxba ka tari karin dawacaddaha sababa uu marka tuuto inta u qaato goobaha u istaago yidhaahdo meel heblan tagay xaggan taagana macna daridaas iyaduna ay kutusinayso taan ka hadlay taa waa rofesoorka ayaa sharaxay nooca dagaal ee dowladda federaalka ku qaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo natiijooyinkii uu ku arkay
horta awalan inaan fahamno waayo dagaalka hadda lala galay shabaabka sida badan dagaalba ma dhaco waxaad arkaysaa ciidan baa meel yimid baad maqlaysaa kabacdi ayakuna waa ka baxaan waa meel heblo waa ka baxeen waa ka baxeen waa ka baxeen baad maqlaysaa maalinta dambena waxaad maqlaysaa o waa ciidamadii waa la qabsaday meeshii diba nimanka u qabsaday ama waxaad maqlaysaa ciidankii intay cabsadeen ayba meesha kasoo carareen kasoo cabsadeen yacni baabahagsaa isaga daba guurguurayda waay marka horta dhibaato waaye oo meesha taala isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood ku leeyihiin gobolada dhexe gaar ahaan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug laakiin midda meesha taale waxay tahay labadii gobol oo dagaalku ka bilaabdo oo layidhi ha laga saaro weli sidii nimanka u joogaan iyo xataa mudug nafteeda dhul badanay weli sidii u taagan yihiin waa meeqa muddada kasoo wareeg qaacido waxaa jirta shareecada la yidhaahdo usuulka marka la joogo alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi dhulka baaxadiisa markaad taqaano oo inta laga baxay iyo intii hore loo joogay iyo inta lagu baaqi yahay markaad taqaanaad dhihi kartaa wallaahi inta laga baxaa badan ama inta lagu jiraa badan ama intaasaa yar markaasaad go-aan gaari kartaa laakiin anoo kale hadda waxaan dhihi karaa kaliya nimanku meesha waa joogaanoo waa dagaalamayaan mudugna waa joogaan galgaduud waa joogaan shabeelle waa joogaan intii kale iska dadka ka madaxa bannaan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa aqoonta leh ayaa si dhab ah uga hadla xaaladda dagaalka iyagoo soo bandhigaya xaqiiqooyin ka duwan sheegashooyinka dowladda federaalka iyo siyaasiyiinteeda
in ka badan laba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay howlo gurmada ah oo laga sameeyey degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka mubaarak cumar ayaa qodobkan inoo haya guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jamaame raashiin iyo agabyo kale uu dhar u ka mid yahay uga qiibiyey qoysas ay fatahaaduhu saameeyeen oo ka yimid qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jamaame qoysaskan oo tiradooda gaarayso laba boqol labaatan qoys ayaa waxaa la isugu keenay meel loo diyaariyey waxaana raashin qaybinta ka hor hadal ka jeediyey suldaanka beesha biyamaal ee jubbooyinka suldaan axmed nuur waxaana soo gaaray daaq ay ugu talagashay dadka barakacyaasha xarakatu shabaab almujaahidiin daaqdaasna ma ahan markii ugu horraysay deegaankan ay soo gaarsiiyaan wax badanay soo laabteen marka ilaah ayaa ku mahadsan uma waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horreeya amiirkeenna abicuweda iyo walaadiisa khaasatan jubbooyinka sheekh maxamed awi cabdalla iyo muxaafadooyinkiisa degmooyinka iyo waxaa aad ammaan aan la soo koobi karin ama mahad bacdallaahi mahadintiisa u sugnaatay walaalaha u istaagay ama guddiga fatahaadaha waxaana leeyahay soo dhowaada annagana insha allaahu filcusri walyusri garab ayaan idiin nahay intaasi kadib waxaa bilaabatay raashin qaybinta waxaana qoys walba la siiyey wixii loo soo qorsheeyey waa kuwan iyagoo ka waramay waxyaabihii la siiyey cabdifataax aadan xuseen waxaan ka imaaday tuulada bandarjadiid aamoor ku calijeele wallaahi waxaan ugu ducaynay inaa codowgaas ka qabto ilaahey oo xidii diyaarina isu kaso cabdi maxamuud aniga waxaa laysiiyey xaaf bariis xaaf sukur iyo dhar lawcaag saliid waa gartay aad iyo aad waa fanaxsanahay waa dadkii waxa sadaqaystay ilaahay gacantoo kor allah ka yeelo mujaahidiin gacantoo kor allah ka yeelo gaalana aan ajabiyo nadiif xuseen bariis sonkor shandarbo saliid walaalaha mujaahidiintaana siisay kheyr allah siiyo cadowgan allah ka qabto kutaabka allana kor allah ka dhigo marar badan ayaa dadkan barakacyaasha ah raashiin lagu qaybiyey degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mid ka mid ah murashaxiinta madaxweyne ee maamulka puntland ayaa lagu weeraray magaalada garowe kaas oo la doonayay in la khaarijiyo mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya cabdulfataax fandhaal oo ah musharax olole ugu jiray in loo doorto xilka madaxtinimada ee maamulka puntland ayaa maalintii shalay la kulmay weerar sida uu sheegay kaga yimid ciidamo daacad u ah siciidani hogaamiyaha maamulkaasi weerarkan uu la kulmay ninkan musharaxa ah ayaa qabsaday xilli uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe kuna sii jeeday gudaha magaalada wuxuuna sheegay in gaarigiisa si gaar ah loo beegsaday rasaas xoogganna lagu furay gaadiidkii kale ee la socday iyo dadkii soo dhoweynayay intaba wuxuu intaasi ku daray inaysan isaga waxba gaarin maadaama aan saarnaa buu yidhi gaari aysan xabaddu karin wuxuuse caddeeyey inay dhaawacmeen qaar ka mid ah dadkii soo dhoweynta ugu yimid weerarkan uu la kulmay ayuu ku eedeeyey siciidani wuxuuna sheegay inuu isagu amarkiisa bixiyey islamarkaana u adeegsaday ciidamo laga keenay gobollo kale falkan uu la kulmay ayuu ku sheegay inuu yahay mid lagu caburinayo musharaxiinta islamarkaana lagu kala dhantaalayo ololaha doorashada ee uu wado weerarkan ayaa ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay marba marka ka dambaysa uu sare usii kacayay khilaafka ka dhex jira maamulka puntland guddiga fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmad kala duwan oo hor leh gaarsiiyey in ka badan labaatan deegaan oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey in ka badan labaatan deegaan oo hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyadoona halkii laga qaybinayay raashin qaybinta ay joogeen mas-uuliyiin iyo maamulka degmada jilib sagaal iyo toban tuulo ayaa la gaarsiiyay deeqi kooban lacago baco roobka looga gaashaanto raashiin iyo dhar lagu siiyey tuulada haraaweyn oo kamida deegaanada hoos yimaada degmada jilib qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay mashruuca raashin qaybinta ayaa ka waramay shucuurkooda mayna suubeen ee laaga shalqaybsadayni boqolaalo oo milyan ee laaga shalqaybsadayni oo wilaayada ninshaantii khayr ilaahay siiyo dadkoo lacagta lanqaybi labaatan tuulu waay oo deegaanku ku koobsan mayba qaybsadeena lanqaybiyey ba' iyo ontay shandarwo iyo ontay dhar iyo lacag alaaqoos may ka aaday lacagtaasi soddon dollar lacag eh may balisay kiiraga eh fulaani iyo ontay marka may lisay saraawiilsha iyo ontay amaamadis bilaamood may lisay diracyaal iyo ontay kumbareeri ruugu ba shandaruubu dhar beesa ulaada isiidi ana may bahooge kumbareera buul mareera degenya ana kumbareera geego may busto shandarwo dharooyin mahada siin kayn lacag iyo usudoyn ay isiyay walaalogey mahada aan ka hayna sidoo kale deegaanka kaitoyo iyadana hoos tagta degmada jilib waxaa deeqtaas la mid ah lagu siiyey dadka ku nool ilaa afar tuula hoos yimaada waxaan joogaa tuulada kaytoy oo degmada jilib hoos tagta waxaa la siiyey siyeed boqol labaatan saddex kun soddon doolar beesa la siiyey waxaan damacsanaya basaaka ilmaha sukur inaan uga tabo kaytoy aan joognaa xarakada maanta noo timid gargaar islaamka unoo soo haweeye ayaan maanta haysanaa oo soddon doolar ah baac shandarwo oo dhar ah saddex tuula fadhada dano iyo buul cabdiraxmaan iyo kaytooy alxamdulilah rabbilcaalamiin mahadaas alba iskule uma kabacdi walaaydaa iska leh oo meesha aan joogno noo imaado shandarwo baac nala siiyo lacag soddon doolar nala siiyo alxamdulilah rabbilcaalamiin aadan u faraxsanay subaxdaan farxa naga muuqata lacagaa nagal sii sandarwa nagal sii baca nagal sii waan haysanay lacagta soddon doolar waxaan ku qaybsanay buul cabdiraxmaan kaytoy mishaan danoo aan ku qaybsanay maanta intaan inta joogto waxay la waaf macnaha la faraxsan tahay faraxo wax aanan sugaynas ilaahay erid naga soo geliyey guddiga maarinta fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulada islaamiga ah ayaa maalin weliba sameeya howlo gurmad ah iyagoona mas-uuliyad iska saara dadka ay saameeyaan fatahaadaha reer galbeedka ayaa weli baadi goobaya markab laga afduubay xeebaha soomaaliya cabdiraxmaan beder ayaa qodobkan inoo haya markabkan oo toddobaadyo kor lagu afduubtay qeybo ka mid ah xeebaha dhacwuuqo iyo bari soomaaliya ayaa waxaa baadigoob ugu jira ciidamada midowda yurub markabkan oo uu taagnaa calanka dalka maalto islamarkaana aan si rasmi ah loo ogin in yahuuddu leedahayo in kale ayaa waxaa gacanta ku dhigay kooxaha hubeysan iyadoo qolyaha reer yurub ay sheegayaan inay soo furan doonaan wasaaradda gaadiidka ee maalto ayaa ku waramayso in xaaladda uu ku sugan yahay markabka ay la socon doonaan ciidamada midowda yurub islamarkaana yaad u danaynayaan inay dib u helaan markabkan oo lagu magacaab rubaan ayaa waxaa la afduubtay afar iyo tobankii bishan sii dhammaanaysa ee diseembar isagoo ku socdaalayay xeebta degmada eydga ee gobolka dhugaal sidii ay wararku sheegayaan waxaa saarnaa siddeed iyo toban qof oo u kala dhashay saddex waddan oo ka mid ah waddamada dhaca qaaradda yurub si kastay ahaataba ragga afdubtay markabkan ma aysan sheegin qadarka lacagtay uga baahan yihiin markabkan lamana oga halka uu ku dambayn doono warka duhurnimo halka uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga alfurqoon etoobiya ayaa bilowday inay dhagaxaanta macaadinta ka uruuriso dhulka soomaali galbeed iyadoo gaadiid xamuul ah ku raraysa cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed waxay sheegayaan in xaaluf ba-an lagu hayo deegaanka kaasoo wejiyo kala duwan leh xaalufka ugu badan ayaa waxaa geysanaya ganacsato etoobiyaan ah oo u badan amxaaro islamarkaana dhiirigelin ka heysta xukuumadooda bartamaha magaalada jigjiga waxaa maalmo ka hor lagu arkay gaadiid xamuul ah oo ay ku raran yihiin dhagaxaanta macaadinta kuwaas oo laga soo guray deegaanada soomaalida itoobiya ayaa dhagaxaanta u iibgeynaysa waddamada reer yurub iyo shiinaha iyadoo halkii dhagax ee la xaqiijiyo inuu dhayman yahay ama macaadin ku jirto laga siinayo lacag badan dadka loo soo diray dhulka soomaali galbeed ee dhagaxaantan guraya ayaa wata qalabka lagu baaro macaadinta iyo dhagaxaanta kale sida dhaymanka wariyaasha ayaa soo sheegaya in arrintan ay fududeeyeen madaxda maamulka maqaarsaarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada jigjiga sidoo kale waxaa dhulka soomaali galbeed ka socda xaaluf lagu hayo dhirta gaar ahaan qaybta laga sameeyo dhuxusha waxaa si daran loo xaalufinayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka doolo sida eega wardheer iyo tuulada marqaan dhuxushan ayaa waxaa loo iibgeynayaa meelo kala duwan halka sidoo kale dhulka lagu arkayo dad aan muslimiin ahayn oo laynaya ugaadha qaarna iyagoo nool qabsanaya si ay u iibsadaan dhowaan ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa gudaha dalkiisa xarigga ugu jaray goob loo dalxiis tegi doono laguna xanaanaynayo dhammaan xayawaanaadka noocyadooda kala duwan warkii duhurnimo oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay raadiyaha alfurqaan waa inaga intaa